wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha jubbaland oo kaashanaysa wasaaradda gaadiidkaee dulista hawada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa lix iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkani laba kun shan iyo labaatan shaacisay wakhtiga rasmiga ah ee ay bilaabanayso qaadista cashuurta wadamarista gaadiidka iyadoo laga duulayo fulinta maawiirta kasoo baxday wasaaradaha gaadiidka iyo maaliyadda ee jubbaland iyo taliska ciidanka ilaalada wadooyinka waxa ay magaalada kismaayo ka bilaabeen qaadista canshuurta wadamarista gaadiid iyadoona maanta wadooyinka dhexmara degmada kismaayo lagu arkayo ciidamo kuwaasoo istaajinaya gaadiidka si ay u hubiyaan in canshuurta ku waajibtay ay bixiyeen iyo sidoo kale sharciga gaadiidka inay haystaan madaxa nabadgelyada wadooyinka kismaayo cabdishakuur sheekh maxamed dayib ayaa ka warbixiyey nidaamka qaadista cashuurta wadamarista gaadiidka ah ee ka bilaabatay degmada kismaayo isagoona ugu baaqay dadka gaadiidka leh inay amaawiirta dowladda u hogaansamaan ayna bixiyaan canshuurta waxaan isleeyahay dadka baabuurtan lahaa oo dhan haddii wakhtigii loogu talagalay ay ku beegaan una hogaansamaan sharciyadii iyo amaamiirtii la siiyey ee dowladnimada kasoo fushay hal qof oo lasoo qaban lahaa marka waxaan ku celcelinaynaa oon cod dheer ku sheegaynaa dadka qofka ugu yaraan waxaa laga yaabaa markii lasoo qabto asagoo meel ka degdegaya ama qof xanuunsanaya wada ama baylah kale oo waxyaaba badan ee ay ka beerdarboobayaan in lasoo qabto oo wakhtigu kulama sinaanayo laakiin laba iyo toban bilood qofku waxaa lagama maarmaana inuu ku xisaabtamo dheydkiisa si uu uga badbaado in gaadhigiisa lasoo qabto waxaan rabaa isla barnaamijka dhexdiisa gaadhi taarika la'aan ah waa dembi weliba dembiyada waaweyn ka mid ah sababtoo hadduu qof jiidho oo magaalada dhexdeeda ku jiidho oon qofkii lamber blay laga tix raaca lahaynin qofkii dee mas-uuliyad darra intay qaaddo sii jiidho qofka sii dhaafa waa dembi aad u weyn laysan la'aantu waa riski oo waxaa loo goosanayaa waa in qofku uu garan karo gaadhigan horsocodkiisa iyo dabasocodkiisasocodkiisa iyo gaadhiga ka horreeya wuxuu ka mudan yahay ugu dambayn waxaan leenahay qofka ee sanad canshuureedka oo kale lagu soo qabto haddii tiriibkan lagu soo qabtay wakhtina lagaa lumiyey tiriibka dambe intayna kugu gaadhin si aan gaadhigaaga loo soo qabanin sharciga u hoggaansan waxaan ummadda si guud ugaga faa'iidaysanayaa barnaamijkan waxaad ogtihiin waddooyin wan wey oo la sameeyey baa jira waxaan marar badan la kulmaa in aad arki qof odhanaya askari ma taagnayn labada dhinacba boodh baa lagu dhejiyey wan wey baa laga dhigay askarigu mar walba ma taagnaan karo boodh hadduu marku dhegan yahay qofku inuu u hoggaansamo sharcigu ma seexdo habeen iyo maalin iyo saacad kasta waa isugu mid waaye mar haddii boodhka lagu dhejiyey wan weyna laga dhigay waa horumarka magaalada lagu soo kordhiyey sharciyadda ah loo hogaansamaan leenahay wasalaamu calaykum warxmatullahi wabarakatu waa mahadsantihin canshuurta wadamarista gaadiidka ayaa ah mid sanadla ah oo sanadkiiba hal mar la qaado